أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobbadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doonanna waxaa ka mid ah shirkii kooxda riddada iyo nasaarada etoobiya uga socday ankara oo laysku fahmi waayey iyo wejiga saddexaad oo lagu ballamay in laysku soo noqdo kooxda riddada oo xabashida ka dalbatay in iyada loo soo maro saxiixa badda soomaaliyeed iyo abiy axmed oo ku gacan seeray inuu ka laabto heshiiskii uu la galay biixi falanqayn ayaan idin haynaa caawa qodobbadayna kale waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe oo ka warbixisay weerarkii cagmarinta ahaa ee saaka mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad faahfaahinnada soo baxaya iyo wararkii ugu dembeeyey waraysiga waaliga shabeellada dhexe ayaad barnaamijka ku dhegaysan doontaan sidoo kale caawa faafreebka waxaan ku soo qaadan doonnaa kooxda riddada xasan gurgurta oo boobaysa dhulkii suuqa kalluunka iyo huudheyda ee bakaaraha xilli uu xargaha goostay dhulboobka ka socda gobolka banaadir warbixin ayaan caawa idinkaga soo gudbin doonnaa qodobbada kale waxaa ka mid ah wilaayada islaamiga ee gedo oo dowro sharci ah oo socotay muddo saddex bilooda u soo xirtay ciidamada xisbada iyo kuwa fursaanta ee wilaayadaasi kelimaad laga jeediyey xafladdii gebagabada ayaad faafreebka ku dhegaysan doontaan inshaa allah qodobbadaas iyo wixii kale ee soo kordha iyo xaaladihii ugu dembeeyey ee filistiin iyo xubintii hadalhaynta warbaahinta ayaan sidoo kale barnaamijka ka marnaan doonin maahir iyo suhayb ayaa faafreebka igala qaybgeli doonna anna halkan ayaan idinkala socodsiinaya waxaadna si toosan uga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteenna life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad toos nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aanu ku soo gudbin doonno qodobo kala duwan oo xiise leh hase yeeshee barnaamijka waxaannu ku daafuri doonnaa waxaa lagu kala tegey shirkii kooxda riddada iyo nasaarada etoobiya uga socday magaalada ankara kadib markii la isku fahmi waayey qodobo dhowr ah oo laysku soo hadal qaaday oo ay ugu muhiimsan tahay in abiy axmed uu ku gacan sayro in uu ka laabto heshiiskii uu la galay muuse biixi hogaamiyaha maamulka shahdaladirirka ah ee loogu yeero somalilan haddaba wararkii ugu dembeeyey iyo waxaan ka ognahay waxaa caawa barnaamijka igala qaybgelaya oo mashruucaasi noo falanqaynaya walaalkeen ismaaciil salaad guleed haya ismaaciil xaggee wax marayaan aad baad u mahadsan tahay walaalka waxaa fashil iyo guuldarro kusoo idlaaday wadahadallo magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga uga socday dowladda xabashida itoobiya iyo kooxda riddada ah ee soomaaliya duluucda wadahadalladan ayaa ku qotomay sidii loo qaybsan lahaa biyaha soomaaliya itoobiya waxay doonaysaa in loo sharciyeeyo qabsashada badda soomaaliya halka turkigana uu doonayo in xabashida teeda loo yeelo si uu ilaashado masaalixdiisa gumaysi iyo boobka dhaqaalaha ee uu ka leeyahay soomaaliya warbaahinta turkiga ayaa soo tabisay in wadahadallada lagu kala tegay oo ay fashilmeen islamarkaana wafuudda labada dhinac ay u kala dhoofeen magaalooyinka adis ababa iyo qaahira sababaha ugu muhiimsan ee shirka ankara uu u fashilmay ayaa lagu sheegay itoobiya oo rabta in xeebaha gacanka cadmeed iyo xeebaha waqooyi galbeed ee soomaaliya kuwaasoo masaafo ahaan aada ugu dhow xeebaha koonfureed ee badweynta hindiya inay hesho sababtaasi ayay itoobiya u diidan tahay inay heshiis gaar ah la gasho kooxda riddada ee soomaaliya ee uu hogaamiye xasan gurgurte sida wararku ay sheegayaan wararka intaa waxay ku darayaan in wafuudda itoobiyaanka ay miiska soo saareen shuruudo ay ka mid ahaayeen inaan marnaba lasoo hadal qaadin m o u-gii ama is-afgaradkii ay la galeen muusebixi horaantii sanadkan taas beddelkeedna kooxda riddada soomaaliya ay caddayso marinbadeedka itoobiya ay siinayso xabashida ayaa aada ugu indha adkaa in waxa ay u baahan yihiin inay helaan oo ah marin biyood oo aysan macno weyn ugu fadhin in la yidhaahdo dekada ayaa ka dhissanaysaan xeebaha soomaaliya axmed macalin fiqi murtadka lagu magacaabo oo ah wasiirka arrimaha dibadda kooxda ridada soomaaliya islamarkaana hogaaminayay wafdigii dhanka soomaalida ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa twitter-ka wuxa uu ku xaqiijiyey in wadahadalada lagu kala booday islamarkaana etoobiya ay dooneyso qaadashada badda soomaaliya wuxuu yidhi shirkii labaad waa soo gabagaboomay waxaana lagu ballamay shir saddexaad soomaaliya mowqifkeedu waa hal mid oo aan aqbalayn ku qabso ku qadimayside ayuu yidhi axmed macalin fiqi dowladda xabashada etoobiya ayaa dooneysa in loo saxiixo qaadashada qeyb ka mid a badda soomaaliya gaar ahaan xeebaha zaylac diblomaasiyiin etoobiyaan ah ayaa laga soo xigtay in wasiirka arrimaha dibadda xabashida uu si toosa ula xiriiray abey axmed arrinkaasina uu u muujiyey in dowladda etoobiya ay ka go-an tahay qaadashada badda soomaaliya ilawareedyo kale waxay sheegayaan in etoobiya ay dadaal dheeraad ah ugu jirto sidii ay meelmar uga dhigi lahayd heshiiskii horey uu u saxiixay abey axmed waxayna iska xalisay caqabadihii arrinkaasi ee ka hortaagnaa oo ahaa dhaqaalo dhowaan bangiga adduunka iyo hay-adda i m f ta ayaa lacag gaaraysa toban bilyan oo amaaha u ogolaaday xukuumadda adis ababa waxaana la rumaysan yahay in lacagtaasi ay u adeegsan doonto maalmarinta heshiiskii xaaraanta ahaa ee ee ay la saxiixatay muuse biixi cabdi isbedel siyaasadeed oo ku yimaada hogaanka dowladda mareykanka ayaa la rumaysan yahay in abiy axmed uu ka dhursugayo kadibna ciidamadiisa badda uu usoo diri doono gobolka owdal cadaadisyo ay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan gudaha iyo dibadda dalka ay saareen kooxda riddada ayaa ku qasabtay inay ku dhici weyso saxiixa heshiis ku sheeg ay la gashay etoobiya baraha bulshada waxaa isqabsaday qayladhaanta ay soomaalida ka muujinayeen shirqoolka turkiga laga soo abaabulay falanqeeyaasha ayaa aaminsan in guusha ugu weyn ee dowladda etoobiya ay hadda ku naaloonayso ay tahay inay wadahadal caalami ah ka gasho badda soomaaliya oo aysan iyadu lahayn waxaana kooxda riddada guuldarro ugu filan inay wadahadal ka gasho badda ummadda soomaaliyeed ay leedahay aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa markanna shabeellada dhexe wilaayada islaamiga ah ee shabeellada dhexe ayaa ka warbixisay weerarkii ballaarnaa ee cagmarinta ahaa ee saaka mujaahidiintu ay ku qaadeen deegaanka ilbaq ee dhaca duleedka degmada balcad ee shabeellada dhexe iyadoo sidoo kaleeto waaliga uu faahfaahino ka bixiyey wararkii ugu dambeeyey iyo xaalka deegaankaasi waraysigan waaliga waxaa la yeelatay warbaahinta islaamiga ah alfurqaan saakay waxaa weerar culus uu ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada aad mas-uulka ka tahay ee shabeellaha dhexe maxaa faahfaahin ah oo aad naga sii kartaa weerarkaas bismi illah alxamdulilah aladii arsala rasuulahu bilhuda wadiin alxaqi liyutirahu cala diini kullihi walow kariha almushrikuun saakay mujaahidiintu waxay kula kalleen murtadiin deganeyd beesha la yidhaahdo raaxoy ama ilbaq ee duleedka degmada balcad shabeellada dhexe weerar cagmarin ah ilaahay fadligii halkaas waxaa cagta lagu mariyey maleeshiyaadkii diinladirarka ahaay ee ay soo tababareen ciidanka xabashada etoobiya ee loo egmaday in ay baabi'iyaan ayaga iyo kuwa madaxda u ah ummadda soomaaliyeed sidaad ka warqabto ciidankan etoobiya lagu soo tababaray waxayna u joogeen meesha dana etoobiya leedahay iyo inay ummadda gacmaha u qabtaan etoobiyaanka meesha nimankii madaxda u ahay ay maanta ankara u joogaan inay badda soomaaliya siiyaan etoobiya u saxiixaan marka waxay ahaayeen gacmo gaaro oo ummadda muslimiinta lagu cadaabayey ilaahay fadligii gacmahaas waa la jaray waxaana isleeyahay dadkii ay dhibaateeyeen ee soomaaliyeed oo isugu jiray dad deegaan xamar ka ah iyo dad wadooyinka mara oo ay isbaaro u dhiganayeen iyo gabdhaha ay kufsanayeen iyo ummadda ilaahay diinta ka hortaagnaayeen waxaan si gaara aan uga xusayaa dadkay dhibka ku hayeen dadkan waa dadkii ku kallahay dadkii deganaay muqdisho iyagoo aamin ah iyaga iyo ilmahoodii habeen sagaal saac ku duulay ee baabi'iyey ee ilmadu qubanayso ay bannaanka yaalaan cadceedda ee dhulkoodii iyo guryahoodii maanta la beexsanayo la leeyahay waxaa iska lahayd dowlad iyo dhul caamaay ahayd meesha xalane oo iyaduna ahayd dhul caama ay degan yihiin cadowga soomaaliyeed ee dadkan meeshaan laga rarayo walaalahood iyo wiilashooda iyo adeeradooda iyo siyaasiyiintooda ay soomaaliya ka rareen ee sagaashan iyo saddexdii marka waxaan ognahay ku talagal ciidankan waxaa loosoo tababartay in ummadda soomaaliyeed si guud la rabo in lagu baabi'iyo waana wax muuqda annagu haddaan nahay shabaabul mujaahidiinna ummaddaan wakiil ka nahay ummaddaan u dagaalanaa qorigaanno iyo risaasta aan haysanno ummadda ayay u heelisaa iyo dadka muslaafiinta maxay ahaayeen askarta ay ciidamadiina ku weerareen deegaanka ilbaq ee duleedka degmada balcad horta ilbaq waxay ahayd meel xaram u ahayd nimankii saliibiyiinta ahay ee burundi muddo laba iyo toban sana ah halkaasoo aan laba iyo tobankaa sana leylan wanahaaran axbad ku wadnay ayna marka xaqiiqsadeen laba iyo toban sano kadib in dalkan soomaaliya uu dad leeyahay ay isagana horaaleen laba bilood ka hor meeshii markii la xoreeyey ayaa waxaa yimiday niman la yidhaahdo koobi amxaaro nimankii la dhihi jiray ayaa yimiday etoobiya laga keenay si ay muhiimadda ahayd in shareecada lala diriro ummaddana la dhibaateeyo ay sii wadaan waxaa la yaab leh marka waxay ahaayeen sida loogyahay dabadhilif aa la yidhahdaa ama sayin gaalaa la yidhahdaa marka neef dhintay dabadiisu inay wax qabato suuragal maaha nimankay dabada u ahayeenaa dhintay marka sida sayno ku qaban karto ay wadanku u noolaa karto waa wax maxquul aan ahayn marka insha allahu tabaaraka watacaala nimankaas haddaad i weydiiso cidday ahaayeen waxay ahaayeen koobi amxaro waana la baabiyey waan gartay maxaad nooga sheegi kartaa natiijada dagaalkaas ama khasaaraha ka dhashay intaan ka warqabno toddoba iyo labaatan baktiya bartiyaa la dhigay gaadiidna waa qaarna waa laga gubay qaarna waa laga qaniimaystay hubiya saanadna waa laga qaatay insha allahu tabaaraka watacaala marka ay soo gurmaday istiraadeenna dhulka ayaa waxaa loo dhigay miinayooyin barakaysan halkaasna waxaa ku baaba'ay kuwii gurmadkaahay marka ilaahay fadligii waxaa weeye waxaa ka dhacay wax ilaahay looga mahadiyo anna isleeyahay dadkii ay dhibaateeyeen maanta waa ku faraxsan yihiin sida mujaahidiintu u faraxsan yihiin maxaad ku soo gabagabaynaysaa waraysigan ay kula yeelanayso idaacadda alfurqaan waxaan kula soo gabagabeynayaa waraysigan sida aad og tihiin dadka soomaaliyeed waa lagu soo duulay wax saaka loo hambay rabana ma jiraan waxaana u tashaday dad aan damiir lahayn oo aan wax taariikha iyo wax asala midna aan ka fikerayn ilaahay diintiisina gatay waxaan dadka soomaaliyeed leeyahay horta sideedaba inaad ilaahay sharcigiisa ku dhaqantaan ood u halgantaan waxaan ahayn oo aad saakay ku noolaan kartaan ma jiraan ilaahayna wuxuu liidin leeyahay wactasimuu bixablillaahi jamiican kitaabka ilaahay qabsada kulligiin walaa tafaraquu wax kale oo waxda kaga imaanayaan iyo shira marhablo lagu qabtay iyo turkiya la soo wadaa iyo etoobiya la keenay iyo badaa la dhiibay iyo waa wax ummadda soomaaliyeed guuda ku ah marka waxaan leeyahay ummadda soomaaliyeed in ay tashadaan ilaahay kitaabkiisana ay qabsadaan dadka xamar jooga haddii ay gacmaha isi saartaan waa nabadgeliysii islahayna soomaali meesha dhibaatada ugu weyn oo ay saaka ka jirto waa banaadir weeye dhibaatada ugu weyn dadka ay ku habsatay sida laogyahay meel ay ka jirta dhibaatada ka jirtaa uma jirto waxa ka dhacayna amxaarade soo duusha laba kun iyo lixda xataa ma sameyn inay inta gurya iyo ilmo u dhacaan naaga hurdaaya baldoos la marsiiyo tii qofkii ka hadasha qofkii ka hadasho tiraado waa saasaana la yeelana xabsi la dhigo wax xataa etoobiya ay samaysay ma ah arrintaas marka waxaa weeye aargudkeedii weeye saaka wax meesha ka dhacay waxaan leeyahay intaan kula nahay haddala kaashado insha allahu tabaaraka watacaala waxaana idin leeyahay bishaaraysta dadka muqdisho jooga waxaad ogtihiin markaa sharciga ilaahay ku dhaqmi jirteen nabaad xamar ka dhacday midowga maxaakimti xarakatu shabaab maamulkeedii wixii ka dhacay wixii nabad ka dhacay waa loogiya nabadaasna adinka iyo wiilashiinaa dhaliyo iskaashaday haddana nabadi kama sokaysa in kitaabka ilaahay la qaato ninka ku riyoonaya dowla federaala iyo gaala nidaamkeeda inta la qaataa lagu faa'iidayo gaala iyadaa kala tagtay federaal hadduu waxtaraya etoobiyan is baabi'iseen maraykanan is dhaceen idan marka waxaas waxba ka socon maayaan waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed insha allahu tabaaraka watacaala hantidii waa ogtihiin dhulkii canug ooyaaya iyo islaan umulaha laga bixiyey markaasaa dad laga gatay bal u fiirso dadkii laga gatay waxaan leeyahan uga digaa war waxa iska gelin meeshaan haddaad wax isa geliso ninka xaqa u lahaa ayaa geli doona insha allahu tabaaraka watacaala ninka ducey kara ha soo duceeyo ninka ka qayb qaadan kara ha ka qayb qaato dantiina anagu dan khaas xarakatu shabaab mujaahid siyaasadeedu waa difaaca ummadda iyo badqabta ummadda iyo diinta ilaahay in ilaahay raalli naga noqdo annaguna aan raalli iska noqon marka sideedaba qof kastana raalli ma noqon karto ilaa cadaalad la helo marka insha allahu tabaaraka wataala dadka soomaalida waxaan leeyahay war kitaabkiina qabsada hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaaga dhegaystayaal faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka uu idinkaga imanayo waa idaacadda andalus markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay hadalhaynta warbaahinta maahir maxamed ayaa soo jeedinaya waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabi doonaa barta barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka waxaa barta maanta lagu faafiyey xogta faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya qaraxyo maanta ka dhacay duleedka degmada balcad ee wilaayada shabeellada dhexe kuwaasi oo lala beegsaday maleeshiyaad murtadiin ah oo duleedka magaaladaasi marayay dhimashadu waa saddex iyo toban askari oo murtadiin ah dhaawacna waa sideed askari gaari cabdibile ahna waa lagu gubay mid ka mid ah qaraxyadaasi waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa shirkii ankara oo fashilmay iyo etoobiya oo ku adkaysatay heshiiskii muuse biixi waxaa fashil kusoo idlaaday shirkii ay garwadeenka ka ahayd dowladda riddada ah ee turkiga ee la doonayay in kooxda riddada soomaaliya ay bad ku siiso dowladda nasaarada ah ee xabashida si ay uga laabato heshiiskii ay la gashay maamulka somalilan wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda turkiga hakan fidan oo shir jaraa'id kaga hadlayey shirka ayaa shaaciyey in aysan ka soo bixin wax natiijo ah dibna ay u bilaaban doonaan wadahadallada u dhexeeyay labada dhinac isaga oo muddeeyey in shirka saddexaad uu ankara ka dhici doono toddobiyo tobanka sebtembar shirka labada dhinac ayaa ahaa mid aan foolka fool ahayn turkiga ayaana u kala dabqaadayay labada dhinac etoobiya ayaana la sheegay inay diiday kalaabashada heshiiskii muuse biixi ee badda lagu siiyey si kooxda riddada badda ugu saxiixdo taye ataske salaase oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda nasaarada etoobiya oo shirka jaraa'id ka hadlayay ayaa ka shanqariyey in dowladdiisu turkiga uga mahadcelinayso dadaalada joogtada ah ee ay ugu jirto horumarka xabashida wasiirka arrimaha dibadda ee kooxda riddada axmed macalin fiqi ayaa dhankiisa sheegay in uu fashilmay wadahadalladii ay kula jireen xabashida ee ay doonayeen inay bad ku siiyaan een kuna joojiyaan saxiixa heshiiskii ay xabashidu la gashay maamulka somalilan madaxda kooxda riddada ayaa horey fagaarayaal uga sheegay inaysan diidanayn inay etoobiya bad hesho balse ay diidan yihiin keliya waddada ay ku doontay oo ah muuse biixi balse ay jeclaan lahaayeen inay iyagu u saxiixaan heshiiskii badda waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo warbixino kala duwan ay mareegtu maanta daabacday balse waxaan kasoo qaadanaynaa dowladda xasan gurguute oo boobaysa dhulkii suuqa kalluunka iyo hudheyda ee bakaaraha waxaa xarkaha goostay dhulboobka sida xawliga ah uga socda magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaana dhulka boobaya madaxda ugu sarreysa ee xukuumadda muqdisho wararka laga helayo suuqa bakaaraha ayaa sheegaya in maamulka gobolka banaadir ugu magacaaban xukuumadda uu amar ku bixiyey in la banneeyo suuqii kalluunka ee bakaaraha iyo qaybta hudheyda ciidamo isugu jira boolis iyo milatari ayaa xoog ku galay suuqa waxayna kala eriyeen ganacsatadii danyarta ahayd gaadiid cagaf-cagaf ah ayaa la geliyey qaybta malayga ama kalluunka ee bakaaraha waxaana durbadiiba bilowday in dhulka la cabiro si looga iibiyo ganacsato iimaanlaawayaal ah goobjoogayaal ayaa sheegay in maalintii saddexaad oo xiriir ah ay xiran yihiin qaybaha kalluunka iyo hudheyda saraakiil si aadaha ugu dhow xasan gurguurte ayaa hogaaminaya dhulboobka baaxadda leh ee ka socda degmooyinka gobolka banaadir dhammaan dhulalkii danta guud iyo dhulalkii shacabka ee dowladda xasan sheekh ay boobtay ayaa laga iibiyey ganacsato iyo shakhsiyaad een qurba joog ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee shahaada wakaaladdu waxay maanta daabacday warbixino kala duwan waxaana ka mid ah dhulgariir xoogan oo ku dhuftay qeybo ka mid ah waddanka suuriya dhulgariirka ayaa sidoo kale laga dareemay qeybo ka mid ah dalalka filistiin iyo lubnaan waxaan markan soo qabanayaa mareegta redio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa taliyihii booliska degmada cadaado oo lagu dhaawacay dagaal ka dhacay magaalada magaalada cadaado ee gobolka galgaduud ayaa waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeya shacab caraysan iyo ciidamada booliska taliyaha booliska degmada cadaado ee maamulka galmudug xuseen axmed ayaa ku dhaawacmay iska horimaad magaalada ku dhex maray rag hubaysan iyo ciidamada booliiska dhaawiciisa ayaa loo qaaday magaalada muqdisho si halkaasi loogu dabiibo ilaa iyo haddana lama ogaa waxa uus halka ku hayo dagaalkan dhaawaca sarkaalkan soo gaaray ayaana lagu sheegay in uu yahay mid fudud waxaana sidoo kale iska horimaadka ku dhaawacmay qof kale oo shacaba aad baad u mahadsan tahay maahir intaadan ka bixin xubinta maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad een hadalhaynta ugu weyn ee wakhtigan ka taagan baraha bulshada waa shirkii fashilmay ee ankara bulshada soomaaliyeed ayaa siyaabo kala duwan uga warceliyey iyagoo sheegay in wax lala yaabo ay tahay in etoobiya lagala gorgortamo badda soomaaliya waxay sidoo kale soo hadal qaadeen dowrka turkiga uu ku leeyahay bixinta badda soomaaliya qof ay ugu qoran tahay bile waxa uu leeyahay xasan gurguurte xaqushahiisii intuu noqon lahaa miyaa la isku fahmi la-yahay ayuu yidhi qof ay ugu qoran tahay maxamed cabdulaahi axmed waxa uu leeyahay waxaa laga wada hadlayo oo lagu ballameynaa waa badda soomaaliya shukri xaashe qof ay ugu qoran tahay waxay leedahay etoobiya waxaaba guul u ah waxayna lahayn oo ay ku gorgortamayso maxamed axmed qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay ilaa hadda mawixeennii ayaa lagu gorgortamayaa diini warfaa qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay waa nasiib darro in ethoobiya lagala xaajoodo bad ay soomaaliya leedahay cabdifataax qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay baddeenii miyaa lagu wada hadlayaa etoobiya wax aysan lahayn ayay rabaan inay xoog ku qaataan cabdiraxmaan isaaq maxamed qof ay ugu qoran tahay waxa uu leeyahay turkiga ayaa badda noo ilaalinaya miyaad dhahdeen waa kan ina leh badda dhiiba xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guud marka mareegaha islaamigahna caawa waa inaga inta
markanna wilaayada gado wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa soo gebagabaysay dowro muddo saddex bilood ah u socotay ciidamada xisbada iyo kuwa fursaanta ee ka howlgala dhammaan degmooyinka wilaayadaasi dowradan oo magaceedu uu ahaa mucaad ibnu jabal waxaa ka faa'iidaystay ciidanka xisbada duruus kala duwan ayaana lagu qaatay ugu horrayn waxaan idiin soo gudbin doonnaa bandhiggii ay sameeyeen ciidankii xisbada ee dowladda loo soo xiray alxamdu lilaahi aladii binicmatihi tatimu alsaalixaat wabifadlihi tudaacafu alxasanaat wabicafwihi wamaqfiratihi tukaffaru alsayi'aat واشهد ان لا اله الا الله له الارض والسماوات شهاده تنجي من مورد الهلكات واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد السادات وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الميقات ألا أهلا وسهلا يا كرام ومرحب ما محافلنا تقام الحمد لله علي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق ذي النعم الوسيعة الغزيرة والحكم البهيرة الكثيرة ثم صلاة مع سلام دائم على الرسول القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار اعلم هديت أن أفضل المنان علم يزيل الشك عنك والدران ويكشف الحقائق القلوب ويوصل العبد إلى المطلوب فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل الشوارد لترتقي في العلم خير مرتقى وتغتفي سبل الذي قد وفقا وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر والنية شرط لسائر الأعمال بها الصلاح والفساد للعمل الدين مبني على المصالح في جلبها والداء للقبائح فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من المصالح وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد waa tahay markanna waxaan soo gudbin doonnaa dhanka iyo kelimaadkii xafladdaasi laga jeediyey ugu horrayn waxaad maqli doontaan sheekh maxamed bishaar oo kelimo tawciya ah halkaa ka jeediye kelimadaydu waxay ku aadan tahay laba noqdo cilmiga marka laga hadlayana waa cilmiga sharciga ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu soo dejiyo waxyiga ah maxaa yeele cilmiga maadiga ah waa cilmi noolo kasta siduu u noolaan lahaa oo noloshiisa u daberi lahaa uu garanayo u fahmayo tawciyo uma baahna wacyigelin uma baahna boorin uma baahno waxaa u baahan in la dadka loo xayeysiiyo waa cilmiga ilaahay soo dejiyey jalla wacalaa oo cilmul aakhira oon cilmi adduunyo ahayn cilmigan marka waxyigoo ilaahay soo dejiyey fadligiisa iyo karamkiisa waxaa ku tusinayaa ambiyada ilaahay oo ilaahay u waxyoonayay inay iyagii dalbayaan waqul rabbi zidnii cilmaa nabiyulaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa waxaa lagu leeyahay waxaad tidhaahdaa ilaahu cilmi ii siyaade nebiyulaahi muuse calayhi salaatu wasalaam markii uu ilaahay weydiiyey axad asaga ka cilmi badan inuu jiro uu ilaahay u sheegay inuu addoon addoomihiisa ka mid ah uu jiro waa kii ilaahay weydiistay siduu kula kulmi lahaa saayidiisuu qaatay waa u safray ilaa ilaahay subxaanahu watacaala uu asagiyo khadar ka kulmiyey qisadiisa ilaahay suuratulkahfi uu kaga sheekeeyey oo maaragtay maxaan ku rahdaa aada iyo aad loo kala dhigdhigay dadka ahlucilmiga ah oo dalabulcilmiga raadinaya sharciga ahna ilaahay subxaanahu watacaala wuu u ammaanay yarfac illaahu aladiina aamanuu waaladiina uutuu lcilma darajaat alla subxaanahu watacaala wuxuu tilmaamay dadka dalabulcilmiga ah darajaadkooda inuu ilaahay sare u qaaday fadligoodana ilaahay sare u qaaday qofka daalibulcilmiga ah waxaa ilaahay dembidhaaf u weydiiyo wax kasta oo ilaahay abuuray xagga sare iyo xagga hoose bad iyo beri waxa ku nool baa ilaahay subxaanahu watacaala dembidhaaf u weydiiyo xataa malayga oo biyaha dhexdooda ku jiro ilaahay dembidhaaf buu u weydiinayaa wadaalika maaratay fadliga cilmiga uu leeyahay malaa'igta ilaahay subxaanahu watacaala baa garbaheeda fidisa qofka daalibulcilmiga markuu dalabulcilmiga u baxo raadintiisa u dalba oo uu u dhaqaaqo malaa'igta garbaha u fidiso oo ilaahay subxaanahu watacaala maaratay maxaan ku rahdaa usoo diraa idan daliba cilmiga waa shay aad iyo aad qaali u ah qofkana haddii uu jaahil yahay oo jahli ku sifaysan yahay haddii waxa weyan waa un qof baadidii ahalkeeda ah sidaa darteed dadka dhallinyarada ee ardada ah ee maanta xafladan loo dhigayo cilmiga furihiisii baa laydin tusay bilowgiisii baa laydin tusay wixii maanta ka dambeeyo duruqu taxsiililcilm wadooyinka dalabulcilmiga lagu helayo aad iyo aad bay u ballaarteen waxa weyan mimaryaashii baa yaalla maanta waxaad heli kartaa adiga oo maaratay maxaan ku raa meel walba ku nool ama furinta jooga ama gurigaadi jooga ama meel kasta ku sugan kitaab alla kitaabkaad rabta inaad ka dheragtid oo aad maaratay haqabishid ayaad heli kartaa maalmaha fasaxa aad leedahay oo degmooyinka iyo meelaha wilaayaadka aad joogtid kitaabaa la akhrinaya kitaab la akhrinaya fursadiisa inaadan dayicin daqiiqada inaadan waqti iska dayicin waxa weyaan maarata waa fursad inaad taas ayada marka juhdi ku bixisaan baan idinku baraarujinayaa aad macnaha maarata ku dadaashaan noqdada labaad oo iyadana aan rabin waxa weya waa istiqaamada istiqaama in la helo allah tabaaraka wa tacala wuxuu leeya ya ayuha aladiina aamanuu idkhuluu fi silmi kaafa alla isagoo nala hadlayo baa wuxuu leeyahay wardiinkan iyo islaamkan iyo maarata nabadgelyadan wadagala islaamnimada wadagala oo maxaa la diidan yaha barbar barbar qofka inuu waxna ilaahay siiyo u ogolaado waxna ilaahay subxaanahu watacaala inuusan lahayn uu ka dhigo bannaanka ka joogo masaladaasn waa masalo dhib badan weeye dadkuna si fiican uma gasho in badan maaragtay maxaan ku rahdaa daraf daraf baa laga yahay marka wuxuu yidhi islaamnimada in la wada galaa ilaahay subxaana wa tacaala na amray udkhuluu fi silmi kaafa islaamnimadoo la wada galo waa inqiyaad waa hogaansan aad hogaansantid ood ilaahay subxaana wa tacaala u hogaansantid awaamirtiisa uu ku farayo iyo adoo maaragtay maxaan ku rahdaa ilaahay ku adeecayo inaad ka tagtid wax alla wixii ilaahay kaa reebay subxaanahu wa tacaala wakadalika nabiga calayhi salaatu wasalaam aad ku adeecdid awaamirtiisa waxa uu naga farayo wuxuu naga reebanaya aad isaga tagtid taasaa macnaha maarata maxaan ku rahdaa ay ku xasilaysaa istislaamka iyo inqiyaadka aayaddu ayna amrayso ina aladiina qaaluu rabbuna allah uma istaqaamuu kuwii yidhi ilaahayo waa rabbigayo waa allah dabadeedna istiqaamada la yimid tatanazalu calayhim almalaa'ika malaa'igta ilaahay subxaana wa tacala baa kusoo degaysa kor bay kaaga imaanaysaa istiqaamadii markaad la timaado ninkii nebigu u yimid calayhi salaatu wasalaam ee ku yidhi rasuulka ilaahayow qul lii kalima laa as'alu bacdaka axad hal kelmad igu dheh oon qof adiga kaa dambeeyo weydiinin nebiga hadalka waa usoo gaabiyey kalima mukhtasara jaamica naafica ayuu nebiga calayhi salaatu wasalaam u sheegay qul aamantu billaah uma istaqim ilaahay baan rumeeyey istiqaamo la imaad buu yidhi marka markaad iimaan la timaad istiqaamana la imaad ikhwaane marka jazaakum allahu khayran waxaad tihiin ummadda indheheedii dhan walba marka laga fiiriyo badbaadada ummadan maanta geeska afrika waxay ku jirtaa ragga fuqaraadka ku jira meesha maaragtay dhufayska ribaadka ragga ku jiray maaragtay maxaan kura ku taaganta mar haddii ribaad aad ku jirtaan oo ajirka ribaadka iyo xasanaadka ribaadka cid idinla shaarigaysa aysan jirin haddana waa inaad suuraddiinna iyo dhaqankiinna suurad islaam ka dhigtaan xagga dacwadii baad u tihiin xagga akhlaaqdii baad u tihiin xagga difaacii baad u tihiin xag kastaad u tihiin waxa weeyaan maaragtay maxaan kura suuraddiinna inaad hagaajisaan oo islaamnimadaasad ku hagaajisaan ayaan hadalkeeda kusoo kaabinaya wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaag dhegaystayaal markana waxaad maqli doontaan qaar ka mid a marti sharaf oo ugaase iyo nabadoonno isugu jira oo munaasabaddaasi hadallo koo kooban ka jeediyey alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashrafi almursaliin sayidina maxamedin wacalaa aali maxamedi wasaxbi wasalim dhammaan ardada iyo martisharafta guud ahaan iyo gaar ahaanba ka soo qayb gashay salaanta islaamka ayaa salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ardada waxaan leeyahay ilaa heer xarako ilaa heer degmo ilaa heer gobol arrintiinna waa laga midooba in laydin tababaro saddexdaasaa u midooday xarakaday ka soo baxday gobolkay timid ilaa degmayd mas-uuliyiinta idin xukuntayna waa fadhiyaan cilmiga la baranhayo wuxuu u baahan yahay diintaada inaad ku difaacdo dadkaagana ku difaacdo dalkaagana ku difaacdo maxaa yidhi nimaan diin lahayn meel ma haysto nimaan dad lahaynna meel ma haysto saddexdoodu waa isa saaran yihiin dadka markii la keenay diin baa loo dejiyey dal uu degana waa laga rabaa saddexdaba inaad ku ilaalisaan baa ladinka rabaa calooshiinaa soomaaliya oo dhan ku jirtaa adinka raggiinaa la tababaray calooshiinay ku jirtaa dadkii baa laydinka soo soocay meel baa laydin geeyey waxaan dadku wada aqoon baa laydin bara waxii adinka laydin baray baa waxaa la rabaa inaad dadka ku ilaalisaan shaqadatan laydiin dhiibay dadku qaarkiis yayna u wada fiirinin etoobiyaan iska celinaynaa iyo kenyaan iska celinayna meelaana ku dagan maaha waana la hayaa gaalaana haysa meel alla meeluu jooga waa noo midooba maxaa loo midoobay muslinkii baa loo midoobay diinta islaamkii baa loo midoobay in la baabi'iyo waad arkaysaan marka waa nala soo aaday gaala waddankay soo aaday waa noo timid kaama maqna midabkaagay leedahay qabiilkaagay leedahay saad wax u taqaanaan bay qaarkood wax u yaqaanaan kulligoodu ma wada yaqaanaan waa la isku dhex dhuumanayaa inaad dadka ka qabataan baa la rabaa waad arkaysaan haddeer toddobadii degmo haddeer waxaa buuxiyey etoobiyaa buuxisay askarigii ausan ahayn kuwa la soo diray oo arada alle ka badiyey makhaayadaha ka shaqaynaya guryaha ka shaqaynaya dharka kuu dhaqahaya adiga kula socda kuu shaqaynaya yaasu yimid kuwa la raba inay dadka ka qabtaana adinka weeye wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillaah ilaahay baa mahad u sugnaatay waxaan ilaahay uga mahad celinaynaa ilaahayga noo suurtageliyey xafladan quruxda badan ilaahaygaasaan u mahad celinaynaa mar hore iyo mar dambaba waxaan daawanaynaa ardada fadhida oo akhlaaqdoodii iyo adaabtoodii waxbarashadooda ay halkan ka caddahay oo muuqato oo nasiibka u yeelatay waxay yaqaaneen in wax loogu daro waxaad ka nasiib badan tihiin dad badan oo jooga baad ka nasiib badan tihiin oon helin fursadda aad hesheen fursad qaali ah ood ka faa'iidaysateen baad haysataan islaamka ciidankiisii baad tihiin islaamka ciidankiisii oo la baray diintoodii oo inay ku dhaqmaan waxna ku hogaamiyaan laga rabo ilaahay baa mahaddaa iskale idinkuna inaad ku sugnaataan waxaad barateen wax ku darsataan dadkana wixii alla idin baray aad bartaan ood ummaddiinna u faa'iidaysaan baan rajaynaya haddii alla idmo waa idinkugu ducaynaynaa waana idinku ammaanaynaa waana ku faraxsannahay waxaan ku faraxnaa idinka daawanaynaa muuqaalka iyo maqalkaba ee dowladda islaamka ah oo arrintan mar walba dadkooda ugu adeegaya in sharciga islaamka la barto laguna dhaqmo waa fursadaan hore noo soo marin ilaahay baan waa u mahadcelinaynaa waxaad tihiin difaacii diinta ciidankii diintaaad tihiin waxaad ku sugan tihiin waa diin waxaad ku socotaanna waa diin allah idinku ilaaliyo uy mar walba dadkooda u adeega waxbara ayaguna wax sii barta allah idinka dhigo diinta mas-uul baad ka tihiin dadkeedana mas-uul baad ka tihiin amniga iyo nabadgelyona mas-uul baad ka tihiin kuwii guta allah idinka dhigo asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu alxamdu lilah uma alxamdu lilah ilaah baa mahad u sugnaatay dhammaanteed awalan wa aakharan ayaa alla subxaanahu wa tacaala ayaan ku mahadinaynaa uma waxaan mahad kale u celinaynaa xafladan ummadii soo qaban qaabisay oo meesha iskugu timid ayana mahad baan u celinaynaa uma bacdi haddana waxaan mahad kale u celinaya walaayada gobolka iyo midda degmada intaba mahad baan u celinaynaa arrintan soo qaban qaabisay waxaan kula dardaarmaynaa walaalayaal eeladaa idin baray culumtaas aad barateen awalan marka u horraysa naftiinna inaad ku camalfashaan ood ku anfacdaan marka dambena aad ummadda u anfacdaan intaas labadaas qaybood bay ku anfacaysaa ummaddii aad la dhaqmayseen ood indhaha u haydeen ragga meesha fadhiyo waa raggii maaragtay xusbada ahaa waa raggii dadka maamulahayay raggaas asaga marka culumtaas ayada aad ilaahay idin baray ood maanta noo soo bandhigteen camalfalkeeda inaad maaragta ummaddii kula tacaamushaan adinkana naftiinna aad ku waxaysaan waan kula dardaarmaynaa annagoo odayaashii ahna waan ku garab taaganahay in sha allah biidn illahi alkariim waxaan idin leenahay jazaakum allahu khayran saad u barateen dadkana ugu anfaca naftiinana ugu anfaca intaasaan kusoo dhoweyn lahaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa hagaaga dhegaystayaal gabagabada iyo gunaanadka barnaamijka faafreebka wararka ayaannu isla soo gaarnay markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan ku soo gudbin jirnay cudwaanka yahuudda suhayb cabdulaahi ayaa soo jeedinaya aadaad u mahadsan tahay walaalka faysal mahad haddii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee xaaladaha filistiin duqaymo kala duwan ayuu saacadihii lasoo dhaafay cadowgu ka geystay qidaaca walaalka duqaymihii ugu cuslaa waxay saacadihii lasoo dhaafay ay ka dhaceen magaalada khanyunis sidoo kale bartamaha iyo bariga qidaaca khaza duqaymo culus ayaa sidoo kale faysalo laga soo sheegayey oo ay geysanayeen diyaaradaha cadowga iyo sidoo kale taangiyadiisa gudaha usoo galay magaalada tirakoobkii u dambeeyey ee ka soo baxay waaxda caafimaadka magaalada khaza markaan eegno waxaa lagu sheegay in tirada shuhadada afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ay gaarayso soddon iyo laba ruux halka dhaawacyadu ay yihiin siddeetan iyo siddeed kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waxay maraysaa soddon iyo sagaal kun sagaal boqol sagaal iyo labaatan ruux halka dhaawacyadu ay gaarayaan sagaashan iyo laba kun laba boqol iyo afartan kale walaalka haddii halka aan kaga gudubno duqaymaha ka dhanka dadka rayidka ah saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay fuliyeen howlgallo kala duwan howlgalladaasi waxaa ka mid ahaa kuwo loo adeegsaday qadiifadda loo yaqaano alyaasiin boqol iyo shan oo lagu beegsaday taangiyada meerkaafaha sidoo kale faysalow saacadihii lasoo dhaafay muqaawamada ayaa waxay sawaariikh ay ku garaaceen magaalada talaabiib oo ah caasimadda maamulka gumaystaha yuhuudda dabcan waa saddex boqol kow iyo toban maalin kadib oo dagaalkii toddobadii oktoobar bilowday ayay muqaawamadu sawaariikh u garaacayaan talaabiib taas oo loo fasirtay in yuhuudda duulaankoodii khaza uusan waxba soo kordhin sidoo kalena muqaawamadu ay dhiiranaan iyo awood ay kasii qaadeen warbaahinta kooxaha muqaawamada muuqaal ay faafisay waxaa lagu soo bandhigay sawaariikhdaasi oo khaza laga gemayo wararka qaarna waxa ay sheegayaan in ay si toos ah ugu hobteen magaalada iyadoo wax digniin ah uusan bixin qalabka difaaca cirka ee maamulka gumaystaha yuhuudda
جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل واحنا مثلثنا واحنا مثلثنا هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل
wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda filistiin caawa halkaas ayaan ku halgay aad ayuu u mahadsan yahay suhayb cabdulaahi ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal guud ahaanna intaas ayaana caawa ku soo gebagabanaynaa faafreebka wararka waadna ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xiga noo ballan inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
توفيقا وتسديدا واجرا امه الاسلام بشرى اننا نلمح فجرا في شباب قد اشادوا صحوه للدين كبرى